gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed afarweyne ayaa magaalada nairobi caasimada dalka kenya kaga qeyb galay shir loogaga hadlayay mashaariicda horumarineed kuwaas ay qeyb ka yihiin mashaariicda horumarineed wadooyinka degmada kismaayo gudoomiyaha degmada kismaayo dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ayaa xafiiskiisa warbaahinta uga hadlay kan uu warbixiyey shirkii ay kaga qeyb galay magaalada nairobi isagoona sheegay in shirkaasi mashaariica ay kusoo seexeen muddooyinka u dambeysana si dhaqsiyo badan looga howlgelin doono magaalada kismaayo
magaalada waxaa ka socday mashaariic waaweyn haddana kuwo badan baanu soo saxinay sanadkaana waxaan u bixinay waa sanadkii mashaariicda sanadkan labada kun labaatan iyo shan iyo labada kun iyo labada kun labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan sanadahaasaan u qaadaa inay yihiin waxaa hadda bilaabmi doona bishaan gudaheeda oo xilliga aakhirada u dambaysa qaybtii saddexaad oo baakis tree ee wadooyinka mashruuca naga waxaan u baahan nahay in loo diyaar garoobo guryaha kusoo lowlaamigana laga burko qof walbana iska saara mas-uuliyad sidii mashruucaas wadooyinkaas saddexdaa loo furin lahaa wadooyinka hadlana waxa weeye wadada majango iyo wadada godka dhuxusha oo wadadan fiya fiya ka dhacdo iyo wadada kaboora saddexaas waddo weeye way bilaabanayaan dadkuna waxaa rabaa sidii loo qorsheeyey intina soo qorsheeyeen iyo calaamahay samayn raaco waxaan rajaynaynaa sidii aynu horey ugu samaynay inaynu arrintaas u fuli doonto waan idinka mahad celinayaa shaqadii hore aad nala qabateen waxaan rabnaa inaynu asaasno magaalo qurux badan magaalo cagaaran magaalo soomaali ku faanto magaalo reer kismaayo ku faanaa